aad bay la yimaadeen nasri iyo guulna ilaahay buu ku siiyey marka qaswatu badrin dagaalka ugu horreeya muslimiinta ay nasriga ku heleen ayuu ahaa ay ku soo baxeen weeyaan waxaa kaloo warinayo bukhaari iyo muslimna way warinayaan qisada xaadib ibn abi baltaca xaadib ibn abi baltaca oo maaragtay sirtii nebiga gudbinayey markay ku timidna hadalkaas uu ku daray oo asaga sababteediina ku timid cumar markuu yidhi maarata waa munaafiqe aan dilo nebigu waa ka joojiyey markaasuu hadalkaa ku yidhi waxaad moodaa buu yidhi allah inuu yidhi icmaluu maa shiitum faqad kafartu lakum waa idiin dambi dhaafay reer beder haddaa ahaydeen marka beder dadkay ka qayb gala dadkaasoo la yaqiinay ahaayeen waa dad la yaqaana dhowr iyo saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin magacyahooda xataa waa qoran yihiin waa la yaqaana maantana kuwa suufiya waxay kuleeyihiin beder baan ku jiri jiray aan kusoo dhaawacma kuleeyahay xaggaasaan ku jira waa yani takriib waa waxyaala wax la yaab la waa bederaan ka qayb galo war raggii la yaqiinay waa la yaqaana hebel iyo hebel iyo hebel adiga xaggee tahay soomaali maaragtay meelahaas ka yimid ba markaas wuxuu kuleeyahay maarata bederaan ka qayb galo kuleeyahay nasal allah alcaafiya وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة waxay kaloo ahlu sunnuhu rumaysan yihiin biannahu laa yadkhulu naara naarta inuusan gelaynin axadun qof qofkaasoo baayaca nebiga beeca la galay taxta shajarati geedii oo ilaahay uu sheegay laqad radia allaahu cani almu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajarati geedda hoosteeda dadkii kula beectamay dadkaas ilaahay baa ka raadi noqday marka inaysan mid beecatu ridwaan raggii ka qayb galay yacni maaragtay oo taxta shajara nebiga kula mubaayacooday mid ka mida inuusan naarta gelaynin ayay rumaysan yihiin taasna nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim io saxiixi uu ku warinaayo can jaabirin radi allahu canhu ayuu nabigeena leeyahay laa yadkhulu naara axadun qof ma galo naarta baayaca taxta shajara nebiga calayhi salaatu wasalaam shajaradaas hoosteeda kula beecsamay naarta ma gelayo ayuu nebiga leeyahay bal waxaa tusinaayo aayadda hadda akrinaynay laqad radia allahu buu ilaahay leeyahay can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ridaha ilaahay bayba heleen ilaahay baa ka raadi noqday marka dadkaasna ma galaan waana dad tiradooda la yaqaano oo macruufa ah sida sheikhuba uu noo keeni doono كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدو النبي أن نوشيغي بل لقد قال رضي الله عنه بل لقد رضي الله وحتى بل اسكبف انت كليه لقد رضي الله عنهم إلهي بكراد النغدي ورضوا عنه أيغن إلهي بكراد النغدين وكانوا أيغن وحي أهاين عدد كودو وحي أهاين أكثر من 1400 يعني كوني أفر بقل وحكا بدن بي أهاين كوني أفر بقل وحكا بدن بي أهاين يعني عدد كودو كوني أفر بقل وحول لجرو أي أهاين تاسنا ahlu sunnuhu way rumaysan yihiin dadkii nabigeenna beecada taxta shajara kula galay mid ka mida inuusan naarta gelaynin maxaa yeele rasuulka ka markhaati kacay oo noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wayashhaduuna waxay qiraan dadka ahlu sunnaha la yidhaahdaa waxay uga markhaati kacaan dhe wayashhaduuna waxay uga markhaati kacaan biljannati jannada waxay uga markhaati kacaan liman shahida lahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam dadkii nebiga uu jannada uga markhaati kacay inay gelayaan oo nebigu sheegay ahlu sunnuhuna way rumaysan yihiin ayagan inay gelayaanba uga markhaati kacayan marka ciddii ilaahay yani rasuulkiisa uu sheegay inuu min ahliiljanna yahay ayaan odhanaynaa waa ahluljanna w qof uusan rasuulka sheegin calayhi salaatu wasalaam inuu ahlujanno yahay haddaa adiga ahlujanno ku sheegto waxaa weeye adaa maaragtay mukhaalafaad la timid rasuulka ilahay baad khilaaftay weeyaan lama ogola inaad ku tilmaamto qofaan rab nebiga calayhi salaatu wasalaam uusan ku tilmaamin inaa uga markhaati kacdo haddaad ku markhaati kacdo sidaa tidhaahdana alqawlu cala allah buu noqonaya yacni waa iftiraa ilaahay aad been ku sheegtay aad ka been abuuratay ayuu noqon weeyaan marka yacni dadkaas wuxuu leeyahay oo uga markhaati kacay kalcasharati tobankii oo kale alcasharatu almubashara mubashariina biljanna la yidhaha tobanka jannada loogu bishaareeyey yacni maaragtay waxa weeyaan uu nabigu yidhi fulanun yani maarata fi ljanna wa fulanun fi ljanna fulanun fi ljanna uu yidhi waxaa ka mida abu bakr cumar cuثmaan cali oo arbacatu khulafaa اraashidiin la yidhaahdo afartaas waxaa kaloo ka mida cabdiraxmaan ibni cawf zubayr ibn alcawaam sacd ibn abi waqaas saciid ibnu zayd abu cubayda camr ibn jaraax طalxat ibn cubaydillaah tobankaas ayaa la yidhaahdaa alcasharaة اlmubashara biاljanna dadkaa tobanka loogu bishaareeyey jannada ayaa ka mid ah wuxuu ku daray shiikhow wa haabit ibni qays ibni shamaas haabit ibni qays ibni shamaasna isagana waa ka mid maxaa yeele nabiga ugu bishaareeyey inahu min ahli اljanna buu yidhi markii aayaddan laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiyi ay soo degtay ayuu yani maarata nebigan sawtka kor ugu qaadi jiray buu yidhi markaasuu gurigiisa galay ahlu naarkaana ka mid ah u yidhi markaasaa nebigu wuxuu yidhi maya ahlujanna bal inahu min ahli اljanna ahlujanna uu ka mid yahay nebiga uga markhaati kacay weeyaan يعني وحول وثابت بن قيس وغيره من الصحابة ما هن أنت كلية كوكل كسوها سيد عبد الله بن سلام أو كليته عبد الله بن سلام أو مؤمن أهل, أهل الكتاب كأها يهود كسو إسلامي يعني مارت صحابي كليته النبي مركو الشيقي يعني تضباتهم كن أو مارت أمدي ساعة يا جنة قليس بغير حساب ولا عذاب أو مركو ويديستي أو يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم أو يرى أنت منهم ما عيسى اللي يراهد عكاشة بن معسن اللي يراهده كوا صورنا بكميدا وحين النبي هو أمر خاتك عي وأمر خاتك عينا أهل السنة هو أمر خاتك عيان ويا وحكلوا هذا الشيخ النوشة فقرك لو حيري ويقرون أهل السنة وحيقريا بما تواتر به النقل يعني صور ريست أحاديث دي وحي متواتر نقطي ولا قصر جوريو عن أمير المؤمنين المؤمنين تأمير كودي علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وحي يعني مارت اللوغسو وريي على حد التواتر لوغسو قوريي يعني مارت اللوغسو نقليي أيي الرومين يان إيه وغيره علي بن أبي طالب صحابة عن أحين بلغو وريي محي هاي وحو علي وريي وامحي من أن خير هذه الأمة ومدان كانوا خير كبدني بعد النبي نبي, نبي الله محمد مركي لقر يبو إنه يهي أبو بكر أبو بكر الصديق إنه أبو خير بدني أبو بكر الصديق أي أبو خير بدني ثم عمر عمر بن الخطاب كحيوه رضي الله عنه لبداس إنيهين بو علي حديث كاس أيو وريي يعني حديث علي سداس أيو مارت كتل ماما إنيهين يعني خير محالي هذا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر عمر إنو يهي أي سند أو مارتي أسانيد متواترة طرق متواترة أي اللقوري وعلي بن أبي طالب بن اللقوري رضي الله عنه وحوليها مركة ويثلثون أهل سنه مركة وحي كسد حيان أبو بكر يا عمر أبو بكر الهرمر يا خيرك أو فضل بدن عمر كحقه ويثلثون وحي كسد حيان أهل سنه لبضاسي بعثمان عثمان بن عفان كسد حيان ويربعون وحي كأفريان وحق فضل وكحقاه بعلي رضي الله عنه علي بن أبي طالب بي أفر وقدها أفر تاس خلفاء الراشدون كا أي دك وقفض لبدن أي نساس أكل سريان أبو بكر يا عمر عثمان يا علي إن كسر عثمان يا علي أو كور رمي دون أركض دون خلاف مسلمين تدحل إذا حق خلاف هذا معه وحق فضلك أي الله جور رماية وحيري مركا يعني كما دلت على عليه سدح تسيسي الآثار أحاديثتي أما آثارتي لوريي وكما أجمع الصحابة صحابة سدح أي مارت كل من على تقديم عثمان عثمان هرمرينتيسي أي هرمريان في البيعة بيعة أي هرمريان علي أي كهرمريان لأن عمر بن الخطاب مركو لمن يودوكتهن لحن بوكتغي أو ليراهدو أهل شورى ليراهدو أو يري مركان أنيقا دنتو مسلمين تا انتي ناس نكا أو قرطان ومقا عاضا لحنو ذي مركا وحي سميين يعني مركي دادكي لشيرين أو مدول بأي أركان أو صحابة أي دحمرين كل وحي أركان إنو يعني دادكو هرمرينيان عثمان إني هرمرينيان وعلي كو هرمرينيان سيدا درتيد بمركا عثمان لما بايعودن علينا بيعة عثمان وقاتي يوم مدحدي مدحت النبي سوء وقلادي مرك حق بيعة يعني ما رت كفر مريمتي أي كفر مريان أي فضل أي ساس وكل أدري شنيان ولي مع أن بعض أهل السنة أهل السنة قار كمده كانوا وحيئها يعني قد اختلفوا كوا اختلافه في عثمان وعلي رضي الله عنهما علي عثمان يا علي أي اسكو خلافين لكن ما أهم حق خلاف هذا ما أهم بعد اتفاقهم مركي اسكو وافقين دبديد على تقديم أبي بكر أبو بكر هر مركيسي أو هريو وعمر عمر هر مركيسي أو هريو يي لبدود اسكو خلافين أيهما أفضل كبا فضل بدن مع عثمان با فضل بدن مس علي با فضل بدنا لكن عمر يا عثمان يا أبو بكر اسكو هيست أيغا مرك ما تاغنا لبدود كبا الهر مريا أهل السنة قار كميدا اسكو خلافي mana aha waxay isku khilaafayaan xagga khilaafada iyo madaxtinimada iyo beecadii maahe waxay isku khilaafayaan waa xagga fadliga weeyaan markaasuu say aqwaashiiba marka noo kala qaadaya faqadama qowmun dad ahlu sunnaha ka mida waxay hormariyeen cuhmaana cuhmaan bay hormariyeen maadaama beecadii baa isagay saxaabada ku hormariyeen cuhmaanay siiyeen wasakatuu wayna aamuseen cuhmaanay ku xijiyeen cumar bn khataab xagga fadliga cuhmaanay ku xijiyeen warabbacuu bicaliyin cali bay markaa kabacdi haddana afar uga dhigeen qolo waa halkaasay martay weeyaan وقدم قوم قال كلا أهل السنة كم دهنا علي بيهر مريان على عثمان ويا عثمان يكهر مريان علي بفضل بدن يدل عثمان كفضل بدن موجودة ولا مرة أي ويا قال كلنا وقوم توقفوا قالنا وبك استاجينا إلى والله لبدو دبا درجته حق خلافة أبو بكر هر... عثمان الله هرمرني لكن حق فضلك لذا رجحنا من نقع نبي دوك استاجينا بيرا marka halkaas khilaafada la isku ma hayste yaa fadli badan way saddexda ra'yi buu sheekhu soo guuriyay ahlu sunnuhuna sidaas ay qabaan qolo waxay leedahay Uthman fadli badan qolana Ali ba fadli badan qolana way ka istaagayaan way laakiin wuxuu leeyahay laakiin istaqarra amru ahli sunnati ahlu sunnaha amarkeedu wuxuu ku sugnaaday ala taqdiimi Uthmana يعني عثمان هرمركيدي لهرمريو هرمرينتيسي لهرمريو على علي لهرمريو ayay ku sugnaatay buu leeyahay yaani cali in Uthman Uthman la hormariyo cali la dibdhigo ayay amarka uu ku sugnaaday sidaas ay dadka ahlus sunnah warkooda ku dhamaaday buu leeyahay حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة هل كان مسألة أكور الدينيو يعني ما عرفت الشيخ رحمه الله يعني ذاتك أهل بدع أكور الدينيو أي ما يشن نوغو شيئا علي هرمرين تيدا هرمركيس الله هرمريو على غيره ذاتك كسو هرم خلفاء أربعة من الخلفاء الأربعة كم ذا خلافة أسر أسكلها إلا يراهد يعني صدر الرافضة اللي منك اللي يراهده وشيعة أي كر الدناية وإن كانت هذه المسألة هذه المسألة مسألة هذا عن صوشي من مسألة عثماني علي حق فضلها ليست من الأصول أصوشي كمد معها أصوشي كمد معها يا لماذا فضل بدن أصوشي التي أصوشي يضلل المخالف قفك خلافة أصوشاسي لبادييو فيها أصوش دحديدة لغو باديين يهدو خلافه أيسا كمد أحين عند جمهور أهل السنة إلا علي يا عثمان يا فضل بدن هدو قفي يراد عثمان علي با فضل بدن وأهل الضلال لما أورناي هدو عثمان فضل بدن يرادنا أهل الضلال لما أورن كرم حاير مسألة ده مسألة تفضيل أو معرتي أصوشي دتك اللغو قفك خلافة أو بار أهل معرت أهل الضلال كنقوني كمد ما أهوي لكن سوحويري ماشي محل شيء كيسواتنا التي يضلل فيها يعني مد اللقب بعد إني ما حكميه وحوي مسألة الخلافة وقفك خلافة خلافة ذاس وما رحت إني مذيئة حدي علي أو صدح ذا إمام أو أبو بكر يا عمر يا عثمان علي بقى كجمدنا كجحقني ما بدنا سجا كجهري هذا قفك يرادا أهل ضلالكم قلايا حيا المسلمين تي وحي كو إجماعين أي كهرين مسلمين أبو بكر بيكو دتك أدورين أبو بكر عثمان بو مج... عمر ومجعاب المسلمين تقدم وأقرادين عثمان ده عدي سمركين الرادي حتى علي بن أبي طالب أقرادي صدح له حق خلافة دي ملحت لماذا وكجوري مركا وحا قفك هدو خلافة لقب هذه مسألة الخلافة وذلك أرن كاسن وحوي لأنهم أهل السنه يؤمنون وحي الرميسيين أن الخلافة أن الخليفة خليفك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد المسلمين تخليفك إما لحظة أقول نقضي النبي جلاشيسا إنه وها أبو بكر أبو بكر أهري ثم عمر عمر أكحيقي ثم عثمان عثمان أكحيقي ثم علي أهل سنة ساسي آنسين حق خلافة ساسي أكله الرئية وخليف لماذا إما لحظة لماذا مركل إيرادو ومن طعن قفك الدور في خلافة أحد مد أو إنتاس كمد من هؤلاء أفرت عن سوشا قلني خلافة دو قفك الدور أو إيرادو حرك مجرو سيدع الرافضة دبا عمر أبو بكر بيبي قرسانيا عثمان العمضيا وإليهم يعني علي بأسكالها هاي حوض بيكو قاتين ويدعين خلافة مارتي علي بأسكالها أبو بكر يويد قبتين مركز الحقيقة أن سنمي قريش ندهان عمر أبو بكر من أبيرتك العنذان يعني مارتي كعايان ويا مركز قفك دوره أفر تاس خليف خلافة ذي مدحتني ماذا ذي دراي فهو أضل من حنار أهله تمارك عد أجوبه يعني مارتي وكبادي نمبذين يعني قفك دمد بدن ويا يعني تعبير كان شيخ استعمال شيخ الاسلام ابن تيميه فهو اضل من حمار اهله وحال الى ذا وتعبير استعمال جري امام احمد بن حنبل رحمه الله اي استعمال جري maxaa yeelay dameerka wuxuu usoo qabsaday waxaa la yidhaahdaa xayawaanka ilaahay u abuuray midka ugu baliidsan ugu damiinsan waxaa la waa dameerka wey dameerka waa damiinada ku jira kuwa ugu damiinsan uu ka mid yahay wey marka waa baliid weeyaan saas oo kale waa dad aan waxba fahmaynin ebra xayawaankaas oo kaleeto kasii liita weeyaan ayuu noqonaya qofka khilaafadooda mid ka mid a duro yacni maaragtay xataa kuwa khawaarijta cali durayo waa ka mid weeye cali khilaafadiisa durayo ayagana waa ka mid weeye adalla min ximaari ahlihim weeyaan hada wabillahi towfiiq wsala allah wasalam cala nabiyina maxamed أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولون ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم خدير خم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعد قريش أن بعد قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريش قريشا واصطفى من بني قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في, في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر, أم أكثر أولاده, أولاده وأول من آمن به وأول من آمن به وعادده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت, النبي بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حكو دحجرني كتابكي العقيدة الواسطية waxaan soo aragnay masaa-ishii caqiidada markuu ka soo baxay sheikha oo masaa'il saxaabana oo iyadana maaragtay usuusha ahlu sunnaha ka mida aan ka soo hadalnay ayuu hadda meeshaan nagu bari doonaa dadka ahlu sunnaha ah mowqifka ahlu beytka oo saxaabadii nebiga ka mid ah ay ka taagan yihiin marka shaarixa cunwaankan ayuu sameeyey uu leeyahay مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السنة والجماعة مكانة يدرجة أي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كليهين ضدك أهل السنة أكتوذة أيو شيخ أعقدي عنوان كان سوى كقادنا هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وحولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويحبون وحجعلهن أهل السنة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ذاتك أهل كيساء وآل بيت كاللو يقانه أي جعليهن أهل سنه منعان ذاتك أهل بيت كمنعان أهل بيت يا لي هذا وحاوي ذاتك صدقة لقى حرمي بالي هذا أهل بيتك الذين حرمت عليهم الصدقة أي لي هذا أهل بيتك النبي عليه الصلاة والسلام وحوية يعني آل علي علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل, وآل العباس وبن الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواج النبي كانوا يسوق لي النبي حاسس كيسي إيه قبله أو ضلي كل يسوق لي آل بيت كوي محايا لله بأورنا أيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت marka ahlu beydka dadkaas oo idil ayaa soo galay marka dadka ahlu sunnaha ah ahlu beydka nabiga way jecel yihiin wayatawallawnahum way ka wali dhigtaan bimacnaa yuxibuunahum aa loo jeedaa waa jecel yihiin weeyaan yacni min alwalaayati aa laga keenay allatii hiya almaxaba oo jacaylka laftiisii ahaa wayatawallawnahum ahlu sunnuhu waxay jecel yihiin ahlu beydkii ويحفظون فيهم وحي إلاليان آل بيتك وحي دوران وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام دردارا كيسي أي أدردار مان الماء يركى يا وكا يا حلقة ما أخرين كريه hooyooyinka ilmaha wataa akfaduuna fiihim waxay u ilaaliyaan oy dhowraan ahlu sunnaha wasiyata rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii xaytu qaala markuu yidhi fii qadiiri yacni yowma qadiiri khum أما غدير يعني مدين حركينها خادم حركينها يا مدين يو حركينها غدير خم أو خم ما أدري آه خم وقدنيها أساسا رجينها يوم غدير خم غدير وحلي هذا يعني ماشا إي بيو كلمان ومال بلي ويان خم مركا وحل وشيغا لو معنى بوال وشيغا اسم رجل نصب إلى يعني إليه هذا الغدير من ماركتي مقعي oo balligaas ama waadiga meesha ku yaala loo nisbeeyay isaga inuu lahaa ama mas-uulka aha lagu magacaabo ama kaynta lagu magacaabaa kayn khumka waa la yidhaahdaa yacni waadigaas ama balligaas wuxuu ku dhex yaallaa meel maaragtay jid ahoo geedo waaweyn dhexdooda ayuu ku yaallaa labadaba waa loo nisbeeyaa waa la odhan karaa weeyaan maalinkaas weliba meeshaasi wuxuu ku yaalla qadiirka markuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac uu ka soo noqday oo madiino uu soo socday madiino uu soo laabanayay ayuu meeshaas markuu dadkii kula kulmay buu u khudbo akhriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu hadalka wasiyada uu nebiga dardaarmo waxay ahayd udakirakum allaha fii ahli beyti waxaan maaragtay idin xusuusinayaa udakirukum waxaan idin xusuusinayaa allaha ay maa amara allahu allah wixii uu faray bihi yacni wuxuu rabbi faray baan idin xusuusinayaa fii ahli beyti fii xaqi ahli beyti ahlu beytkayga xaqa ay leeyihiin ayaan idinku aan idin xusuusinaya marka yacni waxa weeye xadiidkaasi waxa weeye imaamu muslim ayaa fii saxiixii ku warinaayo can zayd ibn alarqam radia allahu canhu xadiidkana wuxuu ahaa nabiga markuu xamdigii iyo soo maray buu yidhi amaa bacdu ayuha annaasu inamaa ana basharun dadow aniga waxaan ahay bani aadam yuushiku an ya'tiya rasuulu rabbii waxaan u dhowahay inuu ii yimaado malakulmowtkii rabbi rasuulkuu soo diro malakulmowtka inuu ii yimaado faajabtu marka inaan ajiibaan u dhowahay buu yidhi wa innii taarikun fiikum haqalayni laba culculus ayaan idinkaga tegayaa dhexdiinna markaasuu yidhi awaluhumaa kitaabu اllaahi fiihi اlhudaa wاnnuur fakhuduu kitaab allahi wastamsikuu bihi kan koowaad waa kitaabka ilaahay hanuun iyo nuur baa kitaabka dhexdiisa ku sugan kitaabka ilaahay qaata oo ku dhega qabsada وأهل بيتي وأهل بيتي كلبادنا وأهل بيتي ووصية النبي دردار كيسي عليه الصلاة والسلام أهل بيت كيان يعني إذين دردار ميا أذكركم الله في أهل بيتي وحان إذن حصوصنا يا الله وحو إذن أمريء في أهل بيت كيغا أهل بيت كيغا واحترام كودي الله احترامه كرامين تودي الله كراميه حقه ذي الله استاغو أرنتاسنا وأن إذن حصوصنا يا بولي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا أهل سنها dardaaranka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay xifdiyaan oo ahlu beytka way ixtiraamaan oo way qiimeeyaan wa qaala aydan nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lilcabbaas cammihi cabbaas ibni cabdilmuطalib oo cammihi cami rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka adeerkii ahaa ayuu wuxuu yacni ku yidhi waqad ishtakaa cabbaas uu sheegtay ilayhi ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigeenna oo uga sheegtay ana bacda qurayshin yajbuuna bani bani haashim reer bani yani maarata qurayshta qayb ka mida reer bani haashim inay goynayaan yani jafaha hadda waxaa loo jeedaa yani waxa weeyaan ma karaameeyaan yani waxaa ujeedaa tarkul albiri wasilati baa loo jeedaa siladii iyo xiriirintii iyo samafalkii ay u samayn lahayn reer bani haashim inay quraysh qayb ka mida ay goynayso ayuu nabigu cabbaas baa ka sheegtay oo nebiga uga sheegtay calayhi salaatu wasalaam markaasuu faqaala rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam والذي نفسي بيده إلهي نفتي نفتي إذا قعنتي سيكون سبنات بان كدارتي لا يؤمنون الرومين مايان حتى يحبوكم انت إذن كجع انت جعلادان إذنك لله إلهي درت إذن كجعلادان ومؤمنين باتيين صحابتي باتكمتيين إلهي درت التقرب إلى الله إله إلا أولياء إله ولا جعلادا أولياء إله ولا جعلادا مركا أيضا ومن أولياء الله أهل بيتك إلا جعلادا إلا أي جعلادان إي ولقرابتي qaraabanimadayda oon aniga aad qaraabo ila tihiin yacni qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ku mutaysanayaan maaragtay jacaylka ay ku mutaysanayaan marka xadiidkaasna way rumaysan yihiin waa xadiidu alcabbaas yacni ibni cabdilmuطalib oo wariyey weeyaan xadiidkaas cabbaas ibni cabdilmuطalib oo wariyey ayaa maaragtay isagana imaam axmed ayaa warinaya wahayruhu way warinayaan weeyaan riwaayo kale waxay ahayd inuu nabigu yidhi waladii nafsii biyadihi allihii naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye laa yadkhulu قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابته يعني حتى يحبكم لله ولرسوله يعني ساسو كلام وجهه ولك- ماشي ولقرابته ولرسوله من رواية ذا سكوب الدليسا ويان marka ahlu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam wasiyadiisii ayay u ilaaliyaan ahlu sunnuhu maxaa yeelay rasuulka in iimaankeennii waa iimaanka kaamilka ahaa weeyaan iimaanka kaamilka heli maayaan mana arkayaan ilaa ay ahlu beytka laga jeclaado marka ahlu beytka la jeclaado waa maaragtay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam taaco amarkiisa iyo wasiyadiisii oo la ateecay oo la qaatay weeyaan taasay noqonaysaa waxaa kaloo weliba loo sii jeclaanayaa wa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha istafaa banii ismaaciila allah wuxuu doortay bani ismaaciil nabiyullahi ismaaciil ibnu ibraahiim ayuu maaragtay durriyadiisiibuu rabbi doortay wastafaa ilaahay wuu doortay min bani ismaaciila reer yani eh, maaragtay durriyata ismaaciilna wuxuu ka doortay kinaanata buu ka doortay kinaana yani waxaa la yidhaahdaa waa ismu qabiilatin oo aabbahood kinaana la yidhaahdo kinaanat ibnu khusayma ayaa loo jeedaa weeyaan wastafaa min kinaanata kinaanana wuxuu allah ka doortay qurayshan qurayshuu kasii doortay yacni qurayshna waxaa la yidhaahdaa waa awlaadu mudar ibni kinaana yacni mudar ibni kinaana baa quraysh awlaadeedu ay yihiin mudar bay awlaaddiisii yihiin marka ayagana wuxuu ka doortay quraysh buu kinaanana kasii doortay ayuu kasii doortay wastafaa min qurayshin qurayshna allah wuu doortayo bani haashim yacni wuxuu ka doortay reer bani haashim oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam laftiisii hoose ah markaasuu rasuulku yidhi wastafaanii allah anuu i doortay min bani haashim reer bani haashimna anigoo iga doortay oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii iyo maaragta xaqii dadka inuu gaarsiiyo ayuu u doortay weeyaan marka xadiidkaas wuxuu tusinayaa inay carabtu fadli leedahay quraysh inay carab u fadli badan tahay bani haashim inay kasii maarata quraysh ka fadli badan yihiin rasuulkana inuu maarata afdal min bani haashim inuu yahay afdalu bani haashim inuu yahay yacni bani haashim axadka ugu fadliga badanaa inuu yahay yacni sidaas ayay tusinaysaa weeyaan bani haashimna waa qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka sidaa darteed waa in qaraabanimadii nebiga loo jeclaado calayhi salaatu wasalaam weeyaan marka halkaasi yacni waxayna tusinaysaa ahlu sunnaha inay jecel yihiin aalu beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xaqooda ay siinayaan sida ay raafidada ugu xadgudubtana inayna ugu xadgudbaynin maxaa yeelay aalu beytka kuwooda la jeclaanayana waxa weye waa dadka almuttabiciina lisunnati nabiyi sala allahu calayh wasalam oo diinta ilaahay ku toosan kuwaasaa la jeclaanayaa weeyaan qofkii sunnada nebiga khilaafo oo aalu beytka ka mid ah diinka aanan ku toosnaanin laa tajuusu maxabatuh jacaylkiisa marka wax bannaan ma aha lama jeclaanayo waa laga tegayaa weeyaan xataa ahlu beytka haba ka mid noqdo hadduu rabo marba hadduu sunnada ku dhaqmaynin oo diintii uusan qaadanaynin lama jeclaanayo waa laga tegayaa weeyaan marka halkaas makaanada ay ahlu sunnuhu leeyihiin yacni ee ahlu beytka ay leeyihiin oo cinda ahli sunna ay ku leeyihiin waa tawqiirka iyo ixtiraamka iyo qiimahaas ayay agtooda ku leeyihiin wey sida raafidadana kuma xadgudbaanoo huluwi kuma sameeyaan sidaas maaragtay xaqa ay leeyihin oo diinta u sheegta unbay u sugaan jacaylkoodoo la jeclaadana raafidnimo laguma noqdo maxaa yeelay imaamu shaafici raximah ullahu ayaa waxaa laga wariyaa inay markuu aalubeytki sidii ahlu sunnuhu u jeclaadeen oo u jeclaaday inay qaar yidhaahdeen shaafici waa raafidi raafidadii buu ka mid noqdo aalubeytkii buu maarata jeclaaday ilaa gabayadiisa la yidhaahdo uu ka mid ah u yidhaahdo in kaana rafdan xuba aali muxammadin falyashhad itaqalaani anii raafidiyun u yidhaahdo yacni gabayadiisa ay ka mid tahay ya yani aala muxamedinna way dhahaan marka haddii uu raafidinimo ay tahay nebi maxamed aalkiisa oo la jeclaado hadday raafidinimo tahay wuxuu yidhi jinni insi ha ogaadeen anaa raafidii taas raafidii baan ku ahay yani taasoo kale weeye marka waxaa la rabaa qofku markuu xaq ku taagan yahay oo baatilka ay maaragtay kelimaad iyo alqaab xunxun ay u bixiyaan baatilkaas yani maaragtay xaqa uu ku taagan yahay inuu daahirsado uusan cidna uusan uga gabanin maalan hadda qofkii ilaahay subxaana watacaala keliya baryo yacni qubuurta iyo amwaadda baryadooda iska daayo ummadda uga digoo yidhaahdo waryaan la baryin waxaa loo bixiyaa magaca looso wahaabi a la yidhahdo wahaabi oo dadka lagu takwiifiyo wahaabi yacni ninkii war qabrigan waxba ma tari karo ilaahay baa wax taro qabriga sharadka ka xiranaysaa ma banaana sharad iyo nadar ilaahay baa laga galaa cid kale lagama galo qofkaan isagoo noolus waxba ku tari karin waa wahaabi haddii lagu yidhaahdo waa inaad tidhaahdaa falyashhad iqalaani anii wahaabiyun inaad tirahdaan lagaa rabaa yacni inaad dadku haddayba wahaabinimadu ay tahay tawxiidkoo lagu dhega hadday tahay jinnigiisi ha ogaadeen wahaabi baan ahay in la yidhaahdo waxaa la mida dadka axsaabta xisbiyadooda markaad tirahdo war ka teg war waxaan ka teg oo xisbiga ma banaano oo tafaraaruqa muslimka ma banaano markaa la istaagto magacyo alqaabay bixiyaan waxay leeyihiin salafiya jadiida la yidhaahdaa salafi jadiidnimadu hadday tahay hadday tahay xisbiga oo la ha ogaadeen saasaan nahay in la yidhaahdo wey marka qofka ahluxaq markuu yahay inuu xaqiisa caddaystaa la rabaa wixii baatilna uusan dheg dheg u dhiganaa la rabaa oo bannaanka ka istaago mowqifkaas imaamu shaafici raximahullah inaa uga dayanna baa la rabaa weeyaan تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت يعني أهل السنة إني بركيهين وحا أي أورانيان وحبا كسر بوذي آه وحا كسر بوذي مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة هذا الشيخ أعقدة شيخ الإسلام ابن تيمية أيا وحو كهضليا مرضوا آل بيت كنا لكسوا هضلي أزواجتي نبيا نبيا حاتفكي سيبوا كورمايا marka makaanatu azwaaji nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga xaasaskiisa yaani maaragtay darajada ay leeyihiin cinda ahli sunnati wal jamaa ay kuleeyihiin wayatawallawna way jeclaadaan dadka ahlu sunnaha yatawallawna bimacnaa yuxibuun waa tii hadda aan soo marnay min alwalaa'i baa laga keenay bifatxi alwaaw yani in la yidhaha bimacna almaxaba loo jeedo azwaaja nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga xaasaskiisa ayay jeclaadaan dadka ahlu sunnaha ah أمهات المؤمنين أه أزواج تاس أمهات المؤمنين مؤمنين تهويوين كود ويان أي جعلاذان ويان مركا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين إلهي بقرآن كان هو شيء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هويوين كان ويان مؤمنين تهويوين كود ويان لكن هويوين كود وحي كلهين حق احترامك يقدرين تسيده هويدا أو قدر سعوده احترامته iyo maaragtay sida uusan nikax kugu qabanaynin haweenka nabigana nikax kugu qaban maayo maxaa yeele ilaahay baa qur-aanka ku yidhi wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allah walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abadan haweenka nabiga in la guursadaa ma bannaana nikax kuu qaban maayo taasoo kale hooyay ku yihiin laakiin yacni wixii intaa ka soo haray waxa weeyaan xukm alajnabiyaat bay qabaan waa ajnabi oo kale lalama khalwayn karo khalwada ma bannaana haweenka nabiga in lala khalweeyo waa muxaram wey in sida ajnabiga naagaha ajnabiga sida fiiradooda lagaaga xarimay ba fiiradoodana lagaaga xarima adigana iska daa yani taabashadooda iyo wax lamida waa muxaramay kaa tahay sida inaad fiiriso yani inaad qadulbasar kastaa u samaynayso ayaa ayagana lagaa rabaa marka waxa la rabo waxa weeye nikaax la'aanta iyo waxa weeye tawqiirka iyo ixtiraamka iyo qiimaynta inay ummahaatulmuminiin ku yihiin weeyaan walidaalika ilaahay bqur'aanka xijaabka markuu amray wuxuu yidhi waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab daf ugu horreey ku soo degay waa azwaajtii nabiga calayhi salaatu wasalaam xijaab gadaashiis baa lagaa rabaa yacni way ka xijaabanaysaa weeyaan hooyadaa kaa xijaaban mayso hooyadaa waa la khalwayn kartaa laakiin ayaga taasay kaga beddelan yihiin weeyaan wayu'minuuna ahlu sunnahu waxay rumaysan yihiin biannahunna azwaajtii nabiga calayhi salaatu wasalaam azwaajuhu fi alaakhira xaasaskiisa aakhara inay yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam taasna waxaa la yidhahdaa waa xagga sharafka iyo fadli jaliilo ay leeyihiin ayay tusinaysaa adduunka mar hadday yani xaasaskii nebiga ay ahaayeen aakharana inay xaasaskiisii noqonayaan waxaa tusinaya xadiid imaam albukhaari asar uu ka warinaayo camaar ibni yaasir cali bn abi aalib markii uu maaragtay isaga iyo xasan oo u diray kuufa oo u diray yani cali bni abi aalibin radi allahu canhu markuu u diray ayuu camaar ibni yaasir khudbo akhriyey markaasuu wuxuu ku yidhi inii la aclamu أنها زوجته يعني عائشة أجيدا عائشة وزوجتي النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة بني رواية الإمام البخاري في صحيح بكورنايا وكذلك ابن حبان عن عائشة وحكورنايا إنه النبي كير عليه الصلاة والسلام أترضينا أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة يعني راضي سكمته سكم راضي النقونيسي إن زوجتي ذي النقطة في الدنيا والآخرة يعني مارتي هذا الكاسو كلو كير مارتي marka inay aswaajtii nabiga fil aakhira yihiinna nusuustaasaa tusinaysa weeyaan xaasaskiisa ay noqonayaan khusuusan akhusu waan gooni yeeli khusuusan gooni gooni yeelid khadiijata baan gooni yeelaya khadiijata radia allahu canha khadiijo waa xaasaska nabiga xaaska ugu horreeyey weeye radia allahu canha umma akari awlaadihi yacni ayada si khaas u soo saaray iyada iyo caaisha gooni u soo saaraya ayagoo la ixtiraamayo haddana masaayaad ay leeyihiin dheeraad ay leeyihiin ayuu shiiku la soo saaraya gooni ahaan ugu soo saaray kow midda koowaad waxa weeye waa um umma akari awlaadihi nabiga awlaadiisa badankood ilaa ibraahim oo maariya alqibtiya ay dhashay mooye inta kale ayadaa dhashay marka waa masiyo wey haweenka kale waxba uma dhalin nabiga calayhi salaatu wasalaam maariya markii laga reebay inta kale khadiija dhashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam awlaadiisa ta labaad waxaa weeye wa awala man aamana bihi nabiyullaahi moxamed dadka rumeeyey kan ugu horeeyo waxay ahayd khadiija maxaa yeele qofka markuu waxyiga qaaru xiraa waxyiga nebiga loogu keenay qofkii ugu horreeyey u yimid oo u warramay ayaday ahayd oo uu yidhi maarata dafiruuni dafiruuni ama zamiluuni zamiluuni oo ku yidhi oo tamcanada iyo xasiloonida iyo maarata ilahay inuusan dayacaynin siisay markiina rumaysay qowl waayo waa la yidhahdaa awalu man aamana bihi qofka yani maarata nebiga rumeeyey inay ayada tahay ama in la yidhaahdo awalu man waxaa weeye awala man aamana bihi min annisaa haweenka haweenta ugu horraysa oo rumaysay ayaday ahayd in la yidhaahdo labada qowlba laba qowloo jirta weeyaan marka taasna way ku mutaysanaysaa wa caadadahu wa awala man caadadahu qofka nebiga xoojiyey calayhi salaatu wasalaam oo u kaalmeeyey fii awali amrihi maxaa yeelay nusrada wakhtiga ugu qiimaha badan waa markuu qofku dhibaataysan yahay oo dhibka haysto qofka u nusreeyo wey dadkii ugu horreeyo nebiga u kaalmeeyey ayaa khadiija ka mid ahayd weeyaan wa kaana laha waxay lahayd khadiija ayaa khadiijo lahayd minhu nebiga xaggiisa almansilata alcaaliya darajo sare ayay maaragtay nebiga agtiisa ka lahayd salawaatu ullahi wasalaamu calayh walidaalika ayuusan nebigeenna halmaami jirin badanaaba dikrigeeda uu sheegi jiray ammaan ammaanteeda uu sheegi jiray markay dhimatay dabadeed ayuusan nebiga ammaani jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sidaas ayuu ahaa tan labaad wasidiiqata wa akhusu sadiiqata weeyaan asidiiqa wa akhusu sidiiqa yacni maaragtay tii runta badnayd ayaan ayadana gooni yeelayaa bintu sidiiqi nabi yani binta sidiiqi abubakar sidiiq gabadhiisa ahayd radia allahu canha waa caaisha radia allahu canha weeyaan alatii qaala fiiha anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigeenna uu yidhi fadlu caaishata cala annisaa'i ka fadli farida calaa saa'iri acaam yacni xadiidkaasi waxa weeyaan bukhaari iyo muslimba way warinaayaan wahayrihimaaba way warinaayaan waxaa ka warinaya nabiga abu muusa alashcari radia allahu canhu waxay ahayd xadiidka qayb kalaa ka horraysay wuxuu yidhi nebiga kamula min alrijaali kafiirun ragga in badan oo ka mida ayaa kaamil noqoto dhammaystirmatay walam yakmul min annisaa'i ilaa maryama binti cimraan binta cimraan maryamo oo maaragtay nebiyullaahi ciisa hooyadii ah mooye cid kale kama kaamil noqonin haweenkii wa aasiyata wa aasiyata imra'ata fircawn iyo aasiyadii fircawn xaaskiisa ahayd labadaas unbaa haweenka ka kaamil noqday buu yidhi markuu intaa sheegay buu yidhi wa fadlu caaishata cala annisaa'i fadliga caaisho iyo dheeraadsiinta dheeraadka ay leedahay oo cala nisaa'i naagaha kale ay ka dheeraad leedahay fadligeedu iyo darajadeedu ka fadli tariidi raashinka tariidka la yidhaahdo waa alkhubzu wallaxmu baa la yidhahdaa khubzu wallaxmu khubziga waxaa la yidhahda waxa timista wax la cuno waxa maarata wax ugu fiican weeye ama bur ha laga sameeyo ama maaragtay wax kale ha laga samaysto khubzi baa la yidhaahdaa timista waxa la yidhaahdo weeyaan ama rooti ha la yidhahdo wixii la yidhahdo weeyaan laxmigana hilibka iidaamka wax ugu fiican oo wax lagu iidaanto wey marka labadooda markay kulmaan waa raashinka kan ugu fiican weeyaan marka waxay la mid tahay caaisho fadligeeda naagaha kale markii loo fiiriyo ka fadli tariidi hilibka iyo khubsiga laisku cuno raashin laga dhigtahay darajada ay leeyihiin calaa saa'ir acaami cunada inteeda soo hartay sida uga sarreeyo kale bay caaishona uga sarraysaa ayuu maarata rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka yacni meeshaan wuxuu noogu sheegay aswaajta nebiga yacni ahlu sunnuhu inay qiimeeyaan oy jecel yihiin oy ixtiraamayaan oo hooyooyinkood ay yihiin nebiga aswaajtiisa intuu guursaday yacni waxaa la yidhaha intuu ka dhintay sagaal haweenuu ka dhintay intuu isagu ka dhintay sagaal haween wey caaisha iyo xafsa iyo zaynaba bintu jaxshe iyo umu salama iyo safiya bintu xuyaya bni akhtub iyo maymuuna iyo umu xabiiba iyo sawda iyo juwayriya sagaalkaasuu nebigu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam oo xaasaskiisii ahaa amaa khadiija nebiga hortiisay dhimatay calayhi salaatu wasalaam nebiga hortiibay intuu noolaabay dhimatay wakadalika zaynaba bintu khusaymana ayadana wax yar bay nebiga la nagaatayo wax yaruu joogay intii kabacdina ilahay baa oofsaday subxaana wa tacaala yacni labadaasna hortiis bay ka dhinteen marka aswaajta nebiga waa kuwaas weeyaan khadiija marka way u fadli badan tahay asbaabahana shiikhu wuu sheegay carruurtiisa badan ayadaa dhashay qofka ugu horreeyo rumeeyey ahay kaalmo badanay usoo kaalmaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasuu marka nebigu ku jeclaa عائشة درجات بين هيدو فضل آدي آدو ترى بدن أي لهذا النبي حاسس كيساس بده وجع على عائشة رضي الله عنها gabadha uu bikrinimo ku guursadayna caaisha ay ahayd radi allahu canha kuwa kaleo dhan garoobuu ku guursaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam midda labaad waxay midda saddexaad waxa weeye caaisha waa haweenta keliya oo ayada iyo nabigoo go' keliya ku wada jiro inuu waxyi ku soo dego haweenta keliya ay dhacday weeye hal go' ayagoo wada husan inuu waxyi nabigu ku soo dego calayhi salaatu wasalaam haweenka kale weli ma aynan dhicin ma dhicin arrintaasi caaisha waxa weeye ilaahay baa beri yeelay markii munaafiqiintii ay zinada ku qadfeen فوق سبع سماوات وإلهي كسو بريه سبحانه وتعالى ودرجة وين وين وحوى عائشة من أفقه نسائه بيه هوان كمد وفقيسا أي أهيد ولذلك صحابة الدكو ذواوين رقو ذواوين مركي أمر إشكال أو كقلو شكي أو كقلو عائشة استفتاوي دي سنجلين أتقي جلين رضي الله عنها أي دي جلين ما ركتي يعني فتوى ويدين جلين أرنتان إني ما ركتي جواب أي كسيسو أي ويدين جلين لأن علمي ذي ما دام النبي قوي لن ولد عليه الصلاة والسلام bal nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayay caaisha ayadoo xabadkeeda uu saaran yahay ayaa naftu ka baxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaa yani maaragtay bayna saxrihaa wa naxrihaa soo maahayn yani saasoo kale ayuu ku dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam bal intaasoo dhan waxa weeye gurigeedii qolkii ay caaisha deganeed baa rasuulka lagu aasay calayhi salaatu wasalaam marka masaayaad badan ayay caaishana leedahay sidaas marka sheekhu usoo usoo maaragtay oo labadooda gooni ahaan uga soo saaray ayagoo kulligood wada fadli laho qiimo leh ba haddana labadan dheeraad ay sii leeyihiin تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت مسائل أن صامر نيب وشيخ حول استقصاء كسمينية كحل إيرانية إن أهل السنة بركيهين مما يقوله المبتدعة ذاتك أهل بدعة مبتدعة وحا أي رهدان في حق الصحابة أصحاب النبي وحي كل شيغان إيو أهل البيت أهل البيت وحي كل شيغان إني صحابته أهل السنة إني بركيهين أقواش المبتدعة إي بركيهين أي عنوان كان موجود لي شيخ وحولي رحمه الله ويتبرؤون أهل السنة ويبري نقدان من طريقة الروافض رافضة ودذوري وكوشي عدل إلى الرافضة فرأس ومرني أي اللي رهلا الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي يعني كوي مارة الرفضيين كواس أي الرافضة اللي رهلا طريقة ذي الرافضة لاسي ويكبري نقدان أو ودذوري مقاتان الذين يعني مارة الرافضة ذي يبغضون الصحابة ويسبونهم صحابة نعيي أو عريسنا أو عيني كواس أي كبر النقدان ويا يعني ذاتك صحابة عايو إلا الرافضة وي عايان أبو بكر يا عمر بي عايان وإلى وسلمي قريش يعني لعنة دوبي إلهي بقود وادان يعني مارتي وحي آل بيتك كسو هرماني iyo in yar oo aalbeed ayagu ay ka soo istinoodeen mooyee kulli waxa weeye yaani wayna caayaan wayna u caroodaan wayna maarata lacmadaan marka kuwa dariiqadooda ahlu sunnuhu waa khilaafsan yihiin bal meeshay yaani kuwan ka nacab yihiin ahlu sunnuhu saxaabada nabiga way jecel yihiin maarata wayna ka weli dhigtaan wayaan waxay kalo waxay kalo ka bari noqdaan ومن طريق ومن طريقة النواصب كوا الناصبة اللي يرهدوا وكوا الناصبة الذين يؤذون أهل البيت dadka aalu beydka dhibo yani dadka aalu beydka dhibayo biqowlin hadal ku dhibo aw camalin ama ficil ku dhibaayo kuwaasna way ka beri noqdaan weeyaan sidaasay sameeyaan labadaas marka waxay u dhaxeeyaan ahlu sunnaha mowqifkooda waa mowqif muctadila bayna alifraadi waaltafriid wa bayna alquluwi waaljafaa labadaas u dhaxeeya ma gooyaan saxaabadii sida ay maaragtay ay u gooyaan kuwan ay u lacnadayaan kuwa quluwiga ku sameeyana kuma sameeyna sida aalubeydka ay quluwiga ugu sameeyaan raafidada kaleeto ayagana ugu samayn maayaan weeyaan laakiin waxay garanayaan ahlu sunnaha qadarka ay saxaabadu leeyihiin fadligooda bay yaqaanaan xuquuqda aalubeydka leeyahay ilaaliyaan oo ilaahay u jideeyey rasuulka u jideeyey ilaaliyaan marka kuma xadgudbaana mowqif wasad ay taagan yihiin weeyaan midda labaad wayumsikuuna camaa shajara bayna saxaabati wayumsikuuna way ka afhaystaan kama hadlaan camaa shajara wixii dhacay bayna saxaabati saxaabada dhexdeeda dhacay oo khilaaf iyo tanaasuc ah iyo dood iyo khilaaf ah kama hadlaan yacni arrintaas waxaa la rabaa saxaabada khilaafkii dhex maray oo bayna cali wa mucaawiya ama maaragtay bayna cali wa zubayr bn alcawaam wa talxata wa caaisha wixii dhex maray in laga hadla maaha ahlu sunna waa ka afaysanaya lagama hadlo ciddii ka hadlayso oo tafsiiliso oo kala taxkiim u qaadayso waxa weeye waa dadka dadka dariiqadii ahlu bidca waa inaa wax kala xukmiso oo magaciisa tira kana khaldana kana magaciisa aha lama rabo وإنك كأفيسة موقفك أهل السنة تاويا ويمسك مركز الشيخ الشرحي وحوير ويمسكون عما شجر بين صحابتي أيو مركز وحكهر لي موقف آدي آدو قيمة بدن الشيخ الشرحي اختلاف كصحابة دحدعي حال كيس سلو أهابو نو شرحي ويقولون أهل السنة وحيليهم إن هذه الآثار أثرتاس المروية اللوريو في مساويهم عيبه ذا صحابة عيبه ذا فافيا الرافضة ذا فافسو ناصب هذا كوا آل بيت كنا عبا مارت فافيو آه، مارت وحي لمدة أي فافين أيان عيوب أعداء الإسلام أي فافين يسو أثرت اللغو ورياهي منها وحكمدة ما هو كذب قار دينا بقى كمدة وبينه تاريخ ذا القرآن مركاسا وح بينه جرين أي مارت ل... ل... مارت آه، تاريخ ذا القدر أي سيرة ذا القمت نقياوي ومنها وحكمدة ما قد زيد فيه ونقص wax ziyaado lagu daray oo la dheeray wax xaqoodi ay lahaayeen laga nusqaamiyay ayaa kamid ah atarta lagu soo guurinayo kulligeed buuriye وغير وليد الدورية وجهي يعني عن وجهه طريق غير صح راهي لقى جيديه او طريق عن صح اهين لو جيديه والصحيح منه مدك صحيحة اه وحا صحيحة اه اثارتاس او عيوبتا اي كشيغان عيبها اي شيغيان وحا صحيح كان نقوم كرو اثارتاسي هم ايوه هداي بجرتبه خلاف انه جرو جرا أرنتها أنت صحيحة كاه هم يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام معذورونك ولا عذر داروي فيه شيء دحيس ولا عذر داري أنت يرتا صحيحة أنت يقبل المحانري يعني الشيخ وحكوش القار بينه ولقو بين أبورتي قار وحوي زيادات لقو دارو لقبت بديي قار حقه أي لهايان لقى نسقاميي أو وحيسا مارتي درجة ذي لقى نسقاميي qaar wejigeediiba la bedelay oo maaragtay weji kale loo yeelayba dariiqadeedu mid aan ahayn laga dhigay waxaasoo dhan ay iskugu jirtaa markii la yidhaahdo taariikhdoodii hadday wax saxiixa jiraanna intaa saxiixa cudurdaar bay ku leeyihiin waa loogu cudurdaaraya imaa mujtahiduun inay yihiin kuwa dadaalay musiibuuna oo asiibay maxaa yeele qofka mujtahidku asiibo lahu ajraan soo maaha laba ajaruu leeyahay qofka mujtahidka oo asiibo wa imaa mujtahiduun inay ahaayeen mukhti'uuna kuwa gafay hadduu mujtahidka isagoo dadaalayo ou gafana lahu ajrun mar kastaba ajar ay leeyihin isagoo dadaalaya hal ajar uu leeyahay hadduu gafo hadduu asiibana laba ajar buu leeyahay marka yani runtii waxa weeye acdaau lislaamka hadda taariikhda muslimiinta dhan yani niman mustashriqiin la yidhaahda iyo balaayaa la wareegay balaayo iyo baasay ka buuxiyeen maaragtay markaasaad la tashwiihiya xataa taariikhda maaragtay hadda madaarista soomaaliya oo kale ama bilaadda islaamka caalamulislaam badankiis lagu wada dhigaayo in yar mooye sida sacuudiga iyo waxa lamidkaa mooye waxa way taariikh mushawah waa taariikh wada bedelan waxa kaaga soo qabanayaan cali muawiya markaas balay ibas halka maarta lagu gelinaya maxaasinta islaamka wanaagii oo dhan ay waxay sameeyeen xataa cali muawiya khayraadka ay sameeyeen dhawa ka tagayeen markaas waxa xun xun kali inta u soo qaadaan ba islaamka la nacdaysiinaya dadkii iyo maarta leeyahay waa kuwaas dadkooda ugu horeeyay ba halkaas xaalkooda u ahaa marka sheekhu sida u tawjiihiyay rahimahullah waa tawjiih aad u fiican qaar waa been ولذلك مركات كتب التقار كنا قتان واحد بدنا أركز الكتاب كلي يرى هذا العواصم من الخواسم وأبو بكر يعني مارت أبو بكر بن العربي الأولية كتاب هذا قيمة بدنوها حقيقة لو كان لا سفي عنه وذكرنا مركات يعني انت بدن تغيير يا كذب يا مارت زيارية نقصي يا كود أبو حوية انتو شيخ الشيخي ويا حدا واحد جيراننا انت سوا صحابة واجتهادين اجتهادكودي wuxuu dhaafin waayay sameeyeen marka waa macduuriin ay ku yihiin haday asiibaana laba ajar ay leeyihiin haday gafaana hal ajar ay ku leeyihiin markastaba wahum saxaabadii maca dalika arinkaas ayadoo jiro laa yactiqiduuna ma ictiqaadinayaan wahum wahum ahlu sunnihii dheh ahlu sunnaha maca dalika arinkaas ayadoo uu jiro oo saxaabadii ay ma'juuriin markastaba yihiin laa yactiqiduuna ahlu sunnihii ma ictiqaadinayaan أن كل واحد من كستاء من الصحابة أصحاب النبي كمدا معصوم مثل إلالي أو دوري عن كبائر الإثم ذنبك كريرة ذا مثل دوري إنو يهي وصغائره صغائر الإثم ذنبك كيسا يرير إن لقى إلالي يعني كوع اعتقادنا يا ماها صحابة نبي معصوم عليه الصلاة والسلام صحابة قول كود جملة الوحي كو إجماعان ومعصوم وحي كو إجماعان معصوم أما أفراد أفراد وحوى وكالبشر gafa ka dhici karo qaar waa zinaysan jireen zina ka dhici jirtay qaar sariqa ka dhici jirto nabiga gacantooda goyn jiray waad ogtihiin qaar waa la jeedli jiray yacni maaragtay qaar yacni gish iyo maarata waxba namiime iyo wax lamid ay qaar u istaagi jireen waxyaalo badan ay samayn jireen oo dunuub waa ka dhici jirtay oo maarata dad macsuumiina maa sida ambiyada oo kaleeta ma aha ahlu sunna marka saasay rumaysan yihiin saxaabada fardi fardi markii la yidhaahdo inaysan macsuum ahayne معرض أيه إن الذنوب تكدع ذنبك إنه كدع كرتاسي آمسيه ومعصومين الذنب كما ادعوا لما أرنا سيد أنبياء وكذا بل تجوز عليهم وحابنا بشهدة الذنوب في الجملة الدودوب أهان ذنبك وكدع كران ذنوب وكدع كران ويان لكن ذنوب تاس كدع على اللفتة إذا ذنوب تاس كدع على اللفتة إذا يعني وحسيري وناك فربضا إليهين إنه إلهي أقدم بالله سبحانه وتعالى ذنوب تلفتها كدع على صحابته وفرد فرد أقدع كرت أفراد هذا كدع عليه وناك فربضا إليهين إنه ربي أقدايه وحولي ولهم وحيلي صحابتي من السوابق يعني هرمركي ومارت إسلام كأوسه هرمرين إسلام كأوسه هرمرين إيه والفضائل فضائش إيه خيرات كأي سميان وحي كل إليهين ما شيء ما شيء وأسقنادي يوجب واجبنا يو مغفرة ما شيء دافدي يصدر منهم أي كسر فليو إن صدر هذول حبوا كسر بحي هذا يبغى كسر بحين هرمركوا الإسلام كأكفر مرين فضائل كي خيرات كي سمينين عمل كي صالحة أي رب أقول دافع سبحانه وتعالى حتى إنهم أيجوا يغفر لهم إن لا دافع من سيئات حمايال كي ذنوب تولي لا دافع ما لا يغفر لمن بعدهم تتكلم بيوحى لا دافع بأيجوا لا دافع بوليه إلهي وأديني وحياله بدن وأن ذاتك كدن بيا لو دافينين أي أيق لو ديني وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هذا الكيسين وحاكسبنا عليه أنهم خير القرون صحابة وقت قودي قرون تا يعني مدى أو خير كبدن إنيه قرن أو خير كبدنا إنيه خير القرون إنيه يعني هذا الكاس أيو مارتي شيخه ونوشيغ ياوي مثلا حسناتك waxaan u jeeda khayr القرون ta ay yihiin soo soo boodi ha لأن اللهم وحي ليهين من الحسنات حسنات كحقود وحي كليهين التي يعني التي التي حسناتي حسناتك تمحو سيئاتي سيئاتك ترتريسي أو مارتي بابي إليسي ما شيء بي كليهين ليس لمن بعدهم دفك الدم بي أنا الله حي الودكتهين حديثك حلقة سومر إلي يعني حاطب بن أبي بلتعة markuu maarta sirtii nabiga faafiyey oo ku saleystay oo bixiyey umarna oo yiri maarta waa munaafiq waan dilayaa idaaf rasuulka ilaahay oo yiri aan dilo hadalkii nabiga uu ku yiri calayhi salaatu wasalaam innahu shahida badran ninkan badr oo ka qayb galay xaatib ibn abi balta'a wama yudrika la'alla allah ittala'a ala ahli badr maxaa ku ogeysay umaru ilaahay inuu ahli badr inta taalacday ayaa la arkaa buu yiri oo yiri faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum waxaad doontaan sameeya dunuubtiina waan idiin dhaafay inuu ilaahay yiri baaba dhici karta buu leeyahay xadiidkaas bukhaari iyo muslim aa warina xadiid abi hurayra waataan xaala soo marnay weeyaan marka taasoo kale dad badan inaan loo dhaafin aan la arka dadka ayaga ka dambeeyo laakiin saxaabada waa loo daayey weeyaan taasoo kale bay leeyihin waqad sabata waxaa sugnaaday biqowli rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waxaa ku sugnaaday nebiga qowlkiisa annahum khayru lquruun inay yihiin يعني حديثك خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم امام البخاري ومسلم وغيره ورنا حديث عمران بن حسين ايوه أبو مارت عبد الله بن مسعود أي نبي كورنا وغيرهما وأن المدة من أحدهم متكود متكيس مبال كيسة أو صدقيس إذا تصدق به دو متك صدقيستاي كان إنه أهانا أفضل من جبل أحد متكاس إنه كفضل بذيه من جبل أحد بورت أحد لير هذا أو ذهبا ذهب ممن بعضهم ذكر كذا بين أي صدقيستين أيضا وكان حديث كحال صلى الله عليه يعني النبي كل أرنا يعرف والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني حديث أبي سعيد الخدري ومتفق عليه أها كاسوا أهاوية وحوى مدك أي صدقيستان صحابة رضوان الله عليهم مدك دتك كدن بأي أي صدقيستان يعني مدك ومدالك يركا سوسك أفر من لوقي بيميشي وي مركي صدقيستان dadkii ka dambeeyay bacda fat bacda sulh al-hudaybiya haday sadaqaystaan mil uhud mithla uhud dhahaban buurta uhud leeyraado dhahab haday sadaqaystaan mudkaad nuskiis ma gaaraan yaani maaratay mudkaas oo kala ama nuskiis midna ma gaari karaan way kooda ajri badan iyo thawaab badan way xalana ka soo hadalnay way thumma inta kadib ida kaana hadu ahaado qad sadara mid ka soo fulay min ahadihim saxaabada mid kamida dambun dambi oo ka dhacay dambi baa ka dhacay فيكون أو هذا مركا قد تاب مثل مثل التوبة كيني يعني أو نغضه أو أمس أتى بحسنات هدوس أو لي من حسنات يعني فيكون أحانيا قد تاب منه مثل التوبة كيني بو نقول هدي وحكسه فلان أو أمس أتى بحسنات بو الله إيمان حسنات أو تمحوه سيئات كيسي ترتريسه أو يعني غفر له والله ضاف إلهي ما أضافيه بفضل سابقته islaamnimadii iyo diintii uu ku soo hormaray oo bisafaacati muxamedi sala allahu calayh ali wasalam nebiyullaahi moxamed shafaacadiisii alladii nebiyullaahi moxamed hum ayaguba ay ahaayeen axaqu nnaasi dadka kan ugu mudnaashaha badan bishafaacatihi nebiga shafaacadiisa dadka ugu mudnaashaha badan ay ahaayeen yacni sidaas bay noqonaya wey aw amase ubtuliya ama in la imtixaano waaba la ibtalaynaya adduunkii bibalaa'in baa fi dunyaa lagu ibtalaynaya dembi buu sameeyey adduunyadaa lagu imtixaanayaayo dunuub masaa'ib iyo dhibaa la kulmaayo markaasu waxaa weeye taas ayaa kufira bihi loogu dembi dhaafaa oo dunuubtiisa loogu asturaa yacni bisababihi ayaa canhu dunuubta xaggeeda looga dhaafaa weeyaan kaa sababtiisa oo ibtilaha sababtiisa ayaa dunuubtiisa loogu daynaya weeyaan fa idaa kaana haada arintaas arrinkaasi haddii uu ahaaday fii xaqi dunuubi اlmuxaqaqati dunuubtii yani dhabta ahayd oo xaqiiqada ahaydee fardi fardi uga dhacday in ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka toobo keeno uu leeyahay in xasanaad uu sameeyo loogu dhaafo uu leeyahay inuu rabbi saabiqadiisii horumarkiisii oo ugu dhaafo uu leeyahay shafaacadii nabigii faida kaana hada fi dunuubi اlmuxaqaqati dunuubtii xaqiiqada ahayd oo ka dhacday la hubay inay ka dhacday oo maaragtay sariqadii iyo wixii lamidka ihi haddii xaalkeeda sidaa yahay waxaasoo dhan lagu daynayo fa kayfa sidee bay marka ahaatay alumuuru arrimihii allatii umuurtii kaana fiiha dhexdeedaba ay ahaayeen mujtahidiina kuwo ku dadaalo in asaabuu falahum ajraan hadday asiibaan ay leeyihiin laba ajar ay leeyihiin wain akhta'uu hadday gafaanna lahum ajrun waaxidun hal ajar ay leeyihiin waalkhata'u gafkuna yani gafka ay gafaanna makfuurun mid loo dhaafo uu yahay waa loo dhaafaya bal laba ajar bay leeyihin marka arrimahan oo laga sheekeeyo oo arrimaha ay hadda u sheegay wax la ziyaadiyo o la nusqaamiyo oo kadibka ah waa arrimahaas yani maaragtay oo ijtihaadigaa weeyaan ijtihaadiga ah wey laba gooraba waxa weeye waa ma'juuriin wey ajaray ku leeyihiin arrintaas marka ceeb loogama dhigi karo weeyaan uma intaa kabacdi buu yidhi alqadru qadarkii alladii qadarkii yunkaru min ficlihim yunkaru la inkiro min ficlihim ficilkooda ka mid a inta yani afcaashoodii waxay sameeyeen ka mida qadarka lagu inkiraaye oo lagu diidi karaaye qaliilun nasrun makhmuurun fii janbi fadaa'ili اlqowmi wa maxaasinihim qaliilun waa yaryahay nasrun aad buu usii yaryahay makhmuurun mid la daboolay weeye waa la daboola makhmuur riwaayo kale wuxuu dhigaya makfuur bay qaarka qaar u qorayan soo ma makfuur mu idin qoray mise makhmuur idin wada qoraya maqmuur riwaayo kale yani nuse kale waxaa arka makfuur qorayso laakiin waa maqmuur haddii la yidhahdo okay waa fiican tahay yacni muqataa wey mid la daboolay wey oo waxaa laga keenay min khamarahu idaa khataahu markuu daboolo ayaa la yidhaha khamarahu wuu daboolay wey marka maqmuurun tu la daboolo wey fii janbi fadaa'ili اlqowmi markii la garab dhigo la dhinac dhigo fadaa'isha ay leeyihiin saxaabada iyo maxaasinihim wanaagyaalkooda markii la garab dhigaayey intaa yarta ahee lagu inkiro oo laleeyahy waxbaa ka yimi waa loo fadaaishoodaa lagu daynaya weeyaan oo loo dhaafaya weeyaan wa min aliimaani billaahi alla yani maaragtay yani kaa horay la socotaa fii janbi fadaa'ili اlqowmi wa maxaasinihim fadliga ay leeyihiin iyo wanaagyaalka ay saxaabadu leeyihiin taasoo min aliimaani billaahi ka mid a allah bay rumeeyeen waa mu'miniin dadkii ugu horreeyo nebiga rumeeyey allahi rasuulkii wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyo aliimaanu billahi wa rasuulihi waa darajo weyn wey taasaa loogu dhaafaya wاljihaadi fii sabiilihi saxaabada waa kuwa naftooda u horay yani maarata jidka ilahay inay ku jihaadaan iyo maalkoodiiba u horay weeyaan wاlhijra inay bilaadoodii iyo ahalkoodii inta ka soo hijroodaan diinta ilahay inay u gargaaraan keliya usoo hijrooday wالnusra diinta ilahay gargaarkeeda ay u gargaarayeen ayaa loogu dhaafayaa wey wاlcilmu الnaafic cilmiga naafica ahoo ayaguna ay barteenoo nebiga ka soo guuriyeen ummaddana ay ku nashriyeen ayay ku helayaan iyo wاlcamal الsaalixi wanaaga camalka saalixa ahoo wanaagsan oo ay sameeyeen waxaasaa loogu dhaafayaa buu leeyay intaas oo idil dadka haystaa allah subxaana wa tacaala dunuubtooda wuu u daynayaa waxaan yarkaa qadarkaa yarkaa yaa loogu dhaafayaa weeyaan waman nadara qofkii fiiriyo fii siirati اlqowmi dadka taariikhdooda siiradoodii dhaqankoodii siirat اlqowm waxaa loo jeedaa dhaqanka ay lahaayeen ay ku dhaqmi jireen qofkii fiiriyaahi bicilmin cilmi ku fiiriyo aanan caatifo ahayn cilmibuu ku fiirinaya wa basiiratin yacni maaragtay cilmi naafida oo basiiro oo wax uu hubo xaqiiqo ah oo hubo uu ku fiiriyo iyo wamaa mana allaahu ilaahay wuxuu ku galladaystay calayhim dushooda uu ku galladaystay bihi maagaba min alfadaa'ili fadli ah wuxuu rabbi ku galladaystay oo fadlioo rabbi siiyey dadka arrinkaasi fiiriyo oo yacni maaragtay bicilmin wa basiiratin ku fiiriya calima qofkaas wuxuu ogaanayaa yaqiinan si dhaba wuxuu ogaanaya أنهم صحابة خير الخلق خلق إلهي دفع خير كبدن إليهين بعد الأنبياء نبياشا قداش وذا أيها أو خير بدن يعني حتى وحل إلى هذا أتباع نبي الله موسى يعني نبي الله موسى أصحاب تيسي أصحاب محمد كخير بدن نبي الله عيسى حواريين تودي نبي الله محمد أصحاب تيسا كخير بدن محايا إلهي بأرنا كنتم خير أمة أخرجت للناس marka khayriyadaas ay haystaan marka dadka waa bacd al-anbiya ay cid ka khayr badan ma jirto weeyaan ayaga ugu khayr badan weey la kaana horay uma ahaanin walaa yakuunu gadaal dambana uma ahaan doono mislahum ayaga kaleeto